asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin huma asalaatu wasalaamu cala muxamadi cabdillaahi warasuulih wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo abuuray inaynu caabudno inta aynu nool nahay rabbina subxaana wa tacaala amarkiisa aynu qaadanno waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala inugu waajibiyey inaynu joogtayno ka amar qaadashada rabbiya adeecitaankiisa ku dhaqanka milada iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala inoogu soo dhiibay nebigeenni moxamed caleyhi salaatu wasalaam qofka muslimka ahi inuu joogteeyo cibaadaadka iyo acmaasha saalixee wanaagsan ee ilaahay u dhoweynaysa ee sahay aakhiro u noqonaysaa waxay leedahay midho aada u qaaliyo nafcigoodu uu badan yahay fi dunya walaakhira adduunyada intuu joogiyo aakhira marka ilaahay la horgeeyaba midhahaasi waxaa ka mid ah ziyaadat liimaan qofka iimaankiisu inuu kordho oo uu ziyaado kor u kaco waxaynu ogsoonnahay oo caqiidada xaqa ah qofka iimaankiisu inuu kordho taasina asbaab bay leedahay inuu nuqsaamo hoos u dhaco taasina arrima ayaa keena arrimaha iimaanka ziyaadiya waxa u waaweyn inuu qofku sameeyo wax ilaahay uu jecel yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala u dhoweynaya camal kasta oo wanaagsan oo addoonku uu sameeyo isagoo ilaahay ka amar qaadanaya iimaankiisu wuu kordhaa camalkaasi inta uu leegyahay ayaa korarhka iimaankiisuna u leekaadaa wanaaggu qofka wanaag kale ayuu ujeeda u jiidaa khayrkuna qofka khayr buu ku hanuuniyaa waaladiina ihtadow zaadahum hudaa wuxuu yihi shadaad raximahu llahu tacaala idaa ra'ayta arajula fii taacati illah faclam ana cindahu akhawaatiha haddaad aragto qof samaynaya wuxuu ilaahay ku adeecayo uu kaga amar qaadanayo waxaad ogaataa kuwo kaloo wanaagsan oo wanaaggaasi la walaalaa ayuu sameeyaa wanaaggan uu hadda samaynaya waxaa sababay wanaag ka horreeye oo uu sameeyey abaalmarinta ilaahay baanay taasi ka mid tahay waidaa ra'ayta rajula fii macsiyati illaah faclam ana cindahu wa akhawaatiha haddaad aragto qof macsiyo samaynaya waxaad ogaataa macsiyooyin kalena inuu sameeyo ha u qarsoonaadaana ma ha muujisto waayo qofku inuu macsiyo sameeyaa waa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ciqaabayo macsiyo ka horraysay oo uu sameeyey wanaagyadu way tarmaan waana isu yeedhaan macaasida iyo xumaanuhuna waa sidaasi oo kale ayuha almuslimuuna cibaad allah midhaha labaadee laga faa'iido joogtaynta camalka wanaagsan iyo taacaadka iyo khayrka waa albucdu can alghaflati can illaah wa can daari alaakhira qofku marka aanu samaynahayn taacaadkii iyo cibaadaadkii khayrkii iyo acmaashii saalixa ahayd xaaladdaasi wuxuu ku jiraa mooganaan iyo dhoohanaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhoohan yuu kasii jeedo iyo daarta aakhire ee qofka sugaysa khafladda oo ah mooganaanta noocaasi ah waa qofku inuu galo xaaladuu ilaahay ilaabay daarta aakhiree sugaysana uu ilaabay geeridiina aanu xusuusnayn waa xaalad aadu xunoo ilaahay u dhaleeceeyey iyada iyo dadkeedaba waana arrin sababta khasaaraha iyo halaagga adduunyo iyo aakhiraba wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa wa duuna aljahri min alqowl wa duuna aljahri min alqowl bilguduwi walaasaal walaa takun min alghaafiliin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi rabbigaa xus adigoo adigu ismaqashiinaya si khushuuci ku jirtana adoo ilaahay u xusaya xuskaad ilaahay xusaysa iyo ducada iyo baryadana adoo hoos u dhiganayo dadka kale aan maqashin ahayn korna aan u qaad ahayn gelinka hor iyo gelinka dambeba ilaahay xus walaa takun min alghaafiliin kuwa ilaahay moogan subxaana wa tacaala ila uusanaan xusin ha ka mid noqonin kuwaasi xaaladoodu waa xaalad xun weeye oo dhaleecaysan addoonku inuu joogteeyo cibaadaadka cibaadaadka oo dhami waa xus ilaahay mid qalbiga laga sameeyo mid lagu qowlo iyo mid ay xubnuhu ku dhaqaaqaan xanuunka noocaasi ee khaflada la yidhaahdo ayay dawo uga tahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofku inuu ka tago cibaadaadka iyo acmaasha saalixa iyo taacaadku inay sabab u tahay khaflada iyo mooganaanta ilaahay uu mooganaado geerida uu mooganaado daarul aakhira inuu mooganaado waxaa kaloo taa ka soo horjeedkeeda rasuulku inoo sheegay ana almudaawamata cala taacaati tubcidu alcabda can alghafla joogtaynta addoonku uu joogteeyo taacaadka iyo cibaadaadka iyo khayrku inay addoonka ka fogayso khaflada xanuunkaa xun ee mooganaanta la yidhaahdo fa qaala calayhi salaatu wasalaam fiima rawaahu muslim layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat aw layakhtimanna allahu calaa quluubihim walayakuunanna min alghaafiliin raggaan salaada jumca iman ahayn oo cudurdaar la-aan ka hadhayaa arrintaa way dayn doonaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadday dayn waayaan oo jumco la-aanta ay sidaa usii wadaan ilaahay baa qalbigooda dabooli doona oo moorgarayn doona oo mid khayrka iyo wanaagga iyo iimaanka ka qufulan oo aanay gelin ka dhigi doona walayakuunanna min alghaafiliin sida ay uga tegayaan cibaadada qaaliga ee ah salaatu ljumuca waxay ku biiri doonaan liiska kuwa khaafiliinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala moogan iyo daaru laakhira oo salaatu ljumuca oo ay ka tageen ayaa waxay ku dartay fii qaa'imati alghaafiliin liiska ay ku qoran yihiin dadka khayrka iyo wanaagga moogan taa muqaabilkeeda iyo kasoo horjeedkeeda wuxu uhi rasuulku sa abu daawuud wariyey min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas man qaama bicashiri aayaatin lam yuktab min alghaafiliin qofka habeenkii toban aayadood oo qur-aanka ka mida salaatuleyl ku tukada waa toban aayadood oo qura wuxuu kaga badbaadaa cibaadada iyo khayrka uu sameeyey khafladda ayuu kaga badbaadaa oo qof habeenkii cibaadaysta oo ilaahay xusay buu noqdaa waman qaama bimi'ati aayatin kutiba min alqaanitiin ka boqol aayadood ku tukadana waxaa la geliyaa liiska kuwa cibaadada iyo khushuucda badan ee ilaahay subxaana wa tacaala mar walba xusuusan ayuha almuslimuuna cibaad allah midhaha saddexaad ee joogtaynta cibaadada iyo khayrka faral iyo sunnaba laga goostaa waa maxabatullahi lilcabd waa ilaahay addoonka inuu jeclaado adoo addoonkii ilaahay oo ilaahay uu ku abuuray oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku arsaaqo oo nicamkiisa aad ku nooshahay haddii taasi ay kuugu darsanto inuu ilaahay ku jeclaado subxaana wa tacaala waa arrin aad iyo aad qaali u ah arrintan aynu ka hadlayno o ah joogtaynta cibaadaadka iyo khayrku waxay sabab u noqotaa inuu ilaahay addoonkaa jeclaado xadiidulqudsiga uu wariyey bukhaari can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi rasuulku ilaahay wuxuu yidhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibahu addoonkaygu kama suulayo markuu faralladii gutay inuu intaa ku daro inuu sameeyo sun sunnayaal cibaadaad sunna ah dikri sunna ah qiraa'atu qur'aan sunna ah duca sunna ah soom sunna ah salaad sunna ah sadaqad sunna ah ilaa siduu u samaynayo sunnayaasha marka dambe aan jeclaada buu leeyahy ilaahay subxana wa tacaala ilaahay baa qofka cibaadaadkaa sunnaha uu joogtaynayo ku jeclaanaya marka ilaahay uu jeclaadana abaalmarintu maxay noqonaysaa ilaahay baa u ilaalinaya maqalkiisa araggiisa gacmihiisa iyo lugihiisa midnaba ilaahay ku caasii maayo amarkiisa ku khilaafi maayo ilaahay baa ka dhigaya mustajaabu dacwa mid ilaahay markuu baryo ilaahay subxaana wa tacaala baryada uu ka aqbalo ilaahay hadduu ka magan galo shar iyo dhibaato uu filanayo ilaahay baa ka magan gelinaya hadduu ilaahay subxaana wa tacaala kaalmo weydiisto iyo gargaar iyo gurmad ilaahay baa subxaana wa tacaala u kaalmaynaya arrinka afraad ee ka mida midhaha joogtaynta cibaadaadka iyo khayrku wa ana dalika sababun lilnajaati fi shadaa'id qofka bani aadamkii adduunyada intuu joogo xaalado adag baa soo mara iyo dhibaatooyin culaysiya oo xanuujiya qofka cibaadaadka iyo khayrka iyo daacada joogteeya dhibaatooyinka iyo xaaladaha si adag inuu ka badbaado ayaa khayrkii uu joogteeyey sabab uu noqdaa ilahay wuxuu inaga warramay nabiyullaahi yuunus qoomkiisii baa dacwaddiisii ajiibi waaye uu ka cadhoodo uu ka tegey doon buu ka raacay meeshii ay deganaayeen ilaahay baa subxaana wa tacaala biqudratihi wa xikmatihi qadaray doontaasi in laga tuuro oo nibiri afkii u galo oo nibirigaasi badda ula quunso oo mugdiyo kala sorreeya uu hoos maro mugdigii habeenka kii badda kii caloosha nibiriga waa xaalad aad iyo aada u adag qofka gale qalbigiisu aanu ilaahay aada ugu xidhnaynina uu rajo go-aayo oo inuu halaagsamay oo u dhammaatay uu yaqiinsanayo ilaahay wuxuu ka warramay nebiyullaahi yuunus waxa inuu xaaladdaa sidaa u adag ka badbaado sabab u noqday waa rabbi uu uhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun camal hore wanaagsan oo uu samayn jiray oo uu joogtayn jiray baa jiray kaana kathiira tasbiix ilaahay buu in badan xusi jiray oo uu hufi jiruu nasihi jiray oo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan oo dhan inuu ka hufan yahay oo uu ka dheer yahay uu sheegi jiray kaana yukthiru min qowlihi subxaana allah subxaan allah iyo ereyada la midkaabuu fara badin jiray cibaadadaasi uu joogtayn jiray maxay sabab u noqotay xaaladda sidaa u adag inuu ka soo badbaado haddaanay taasi jiri lahayn buuhi ilaahay subxana wa tacaala halkaasuu ku jiri lahaa uu ku abaadi lahaa ilaa qiyaamuhu uu dhacayo dabeetana halkaa laga soo saaro sida dadkaba xabaalaha looga soo saaro nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam tala qaaliya buu ina siiyey taladaasi oo ah wakhti kasta xaalad kasta meel kastoo aynu joogno inaynu ilaahay amarkiisa ilaalino iyo sharcigiisa iyo diintiisa oo addoommo ilaahay u toosan oo ka amar qaata aynu noqono waxaana inoo sheegay taa natiijadu inay noqonayso inuu ilaahay innagana ina ilaaliyo oo masaa'ibtii iyo dhibaatooyinka inaga ilaaliyo mara koowaad ilaahay inuu diinteenna inoo ilaaliyo ilaahay inuu nafaheenna inoo ilaaliyo maalkeenna iyo ubadkeenna ilahay inuu inoo ilaaliyo ixfad illaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahak ilaahay diintiisa iyo amarkiisa ilaali joogtee ilaahay wuxuu ku abuuray uu ku diray ilaahay baa ku ilaalin doona subxana wa tacaala mar allaaliyo markaad aada baahato gurmadka ilaahay oo deg dega baad heli doontaa riwaayadda axmed tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda markaad lalantaad barwaaqaysantay xoogaa tahay caafimaad qabto noloshan adduunya sida adigu isleedahay isugu kaa toosan tahay ilaahayay ku ilowsiina xaaladdaa ilaahay si dhaba u aqoonso garasho ay ka dhalato ilaahay inaad u khuduucdo amarkiisa qaadato ilaahay garo xaaladdu maray kugu adkaato ayaa ilaahay uu kuu gargaari doonaa arrinka shanaad ee ka mida midhaha joogtaynta cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaaggu wa thabaatu lajri thubuutu alajri cinda alcajz qofka bani aadamkii adduunyada intuu joogo xaalad qura kuma sugnaado xaaladiisu way isbedbedelaan maanta waad caafimaad qabtaa berrina waad xanuunsanaysa xanuunsanaysa maanta waad negidahay oo gurigaagi iyo baradaadii baad joogtaa berrina safar baad tahay maanta xoog baad leedahay berrina mid taag darreeye baad tahay maanta dhalinyar baad tahay berrina mid gaboobay baad tahay maanta xoolaad haysataa berrina faqiir gacan madhan baad tahay intaaba cagsigeeda iyo kasoo horjeedkoodana way dhacaan addoonku marka uu ladan yahay cibaadaadka iyo wanaagga uu sameeyo marka uu ka taag darreeyo isagoo niyeysan samayntooda inuu sameeyana jecel isagoon samayn baa ajarkoodii loo qoraa waxaa bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa can abi muusa alashcari radia allahu canh inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa marida alcabdu aw saafar kutiba lahu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa addoonku haddii uu xanuunsado ama uu safro oo uu socdaalo waxaa loo qaraa ajarka cibaadaadku samayn jiray markuu caafimaadka qabay laakiin maanta xanuunku uu ka hor istaagay isagoo niyeysan inuu sameeyo waxa u suurtogeli waayey cibaadada samaynteeda xanuunka amaba se safarku uu ka hor istaagay joogtayntii cibaadada ayaa midhaha noocaasi ay ka dhasheen cibaado aanu qofku hadda samaynan haddana ajarkeedii loo qoro abu daawuud iyo nasaa-ina waxay wariyeen can caaisha radia allahu canha inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa min imri'in takunu lahu salaatun bileyl ma jiro qof salaatuleylka tukada caadadiisu ay tahay inuu salaatuleyl tukado faghalabahu calayha nawm oo dabeetana ay dhacdo habeenada qaarkood inay hurda ka xoog roonaato salaatuleylkaa sidaa ku dhaafto ilaa kataba allaahu lahu ajra salaatihi wa kaana nawmuhu sadaqa cibaadadaa uu joogtayn jiray ee haddaanay hurdadu la tegi lahayna uu samayn lahaaba waa loo qoraa salaadduu tukan jiray ajarkeedaa loo qoraa joogtayntiisii hore ayaa sababtaa u noqotay hurdadiisaasina waxay noqotaa sadaqada ilaahay subxana wa tacala oo ku sadaqadaystay ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa an yuciinanaa calaa dikrihi wa shukrihi wa xusni cibaadatihi aqulu qowlii hada waastaqfiru allaha liya walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin ayuha almuslimuuna cibaad allah midhaha lixaad ee laga helo joogtaynta taacaadka iyo cibaadaadku wa xusnu lkhaatima waa addoonka khaatumadu inay u hagaagto oo noloshiisana adduunyo waa shaki la-aan inay maalin dhammaan doonto in maalinta noloshiisu ay dhammaanayso ay dhammaato isagoo ku sugan oo samaynaya camal wanaagsan iyo xaalada ilaahay raalli uu ka yahay oo yowma alqiyaama marka lagu soo saaro uu ku farxo waayo rasuulku wuxu uhi yubcathu lmaru calaa maa maata calayh qof walba waxaa la soo saarayaa markuu dhintay siduu ahaa iyo wuxuu samaynaya isagoo samaynaya lasoo saaraya dadka qaarkood noloshoodu waxay ku khatimantaa oy ku gebagabowdaa camal wanaagsan oo ilaahay u jecel yahay oo marka yowma alqiyaama ilaahay lagu horgeeya ay ku farxaan qaarkoodna noloshooda adduunya waxay ku dhammaatay ay ku gebagabowdaan camal xun oo ilaahay ka cadhaysiinaya oo rabbi marka yowma alqiyaama lagu horgeeyo addoonku aada iyo aada uga murugoodo nihaayadu way imanaysaa oo noloshan adduunya maalin bay gebagaboobaysaa qofka caqliga lihi waa qofka ku dadaala in nolosha nihaayadeeda iyo gebagabadeedu ay noqoto mid fiican oo maalinka ilaahay la horgeeyo uu ku farxo waayo sida rasuulku uhi innama alacmaalu bilkhawaatiim camallada dadka khaatimada ayaa loo eegaya waxaana shaki la-aana qofka shay joogteeya sida qaalibkaa noloshiisa ka ayaa lagu khatimaa waayo shaygaas ayaa qalbigiisu uu la qabsadaa shaygaa wanaagsan ee uu joogtayn jiray ayuu qalbigiisu la qabsadaa marka nafta laga qaadayana shaygii ayuu qofku ku hadlaa ama uu isku dayaa oo naftiisa uu ku kalifaa inuu sameeyo abu maxamed alishbiili wuxuu yidhi waclam ana su'a alkhaatima khaatima xumadu laa takuunu liman istaqaama daahiru wa saluxa baatinuh khaatimadu kama xumaato qof camal wanaagsan oo muuqda samaynaya qalbigiisuna uu wanaagsan yahay oo tawxiid iyo ikhlaas taqwo iyo alla ka cabsi maxaba iyo jacayl ilaahay u hayo weynayn iyo xishood qalbigiisa uu ka buuxo khaatimadu kaa weligii kama xumaato qof dushiisuna ay khayr tahay qalbigiisuna u wanaagsan yahay maa sumica bi haada walaa culima bih taa weligeedna lama maqal lamana ogaan buu yidhi khaatimadiiya ka xumaataa qof qalbiga ay xumaani u fadhido shirki iyo nifaaq iyo xumaan iyo sharjacayl qalbigiisa uu ku jiro qof xumaan muuqato samaynaya hadduu doonayo dadka ha ka qarsadabee axad ka mida culimmadii islaamka ayaa waxaa loo sheegay nin naftu ay kasii baxayso oo lagu yidhi qul laa ilaaha ila allah fa qaala ana kaafirun biha war laa ilaaha ila allah dhe baa la yidhi markaasaa wuxuu sheegay laa ilaaha ila allah baynu ka kufriyey wa cabdilcasiis ibni abi rawaad wuxu uhi waa bal ninkaa u kuurgala oo muxuu samayn jiray markaasaa la yidhi kaana mudmina khamrin mid khamriga caadaystay buu ahaa khamriga cabba fa qaala ixdaru lmacaasi fa innahaa hiya alatii awqacatu war macaasida iska ilaaliya ninka aad arkaysaane laa ilaaha ila laa diiday iyadoo naftu ay ka gurmayso waxaa meeshaa xun dhigay ee khaatumadu inay ka xumaato sababay waa macaasida weeyi ibnulqayim raximah llahu tacaala wuxuu ihi kayfa yuwafaqu lixusni lkhaatimati man akfala allahu qalbahu can dikrih sidee loo waafajinayaa khaatimo wanaagsan mid ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa uu ka jeediyey xuska ilaahay iyo cibaadada watabaca ahwaaha wa kaana amruhu furuta oo naftiisu say jeceshahay ee sharciga ilaahay khilaafsanna raacay fa baciidun man qalbuhu baciidun min allah gaafilun canhu mutacabidun lihawaah asiirun lishahawaatihi walisaanu yaabisu min dikrih wjawaarixu mucaطalaة min طaacatih mushtaqilaة bmacsiyatih an yuwafaqa lilkhaatimati اlxusna waxaa aada u fog buu yidhi oon la filan karin mid qalbigiisu ilaahay uu ka fog yahay ilaahay uu moogan yahay uu ka sii jeedo hawadiisa addoon u noqday maxbuus u ah shahawaadkiisii waxay naftiisu macaansanayso carabkiisu uu ka qallalan yahay xuska ilaahay xubnihiisu ay ka xidhan yihiin daacaadka ay ku mashquulsan yihiin ilaahay caasiyitaankiisa waa arrin aan la filan karin kaasoo kale in khaatimada ilaahay subxana wa tacaala uu wanaajiyo walihaada dadkii wanaagsanaa aad iyo aad bay uga baqi jireen su'ul khaatima sufyaan raximahu llahu tacaala ayaa maalin aad u ooyey markaasaa la yidhi maxaad la ooyeysaa wuxuu ihi dembiyadoo qura ka ooyi maayo laakiin waxaan ka ooyayaa waxay sababaan waa su'ul khaatima khaatima xumada qaala ibnulqayim raximahu llah walaqad qataca khawfu suu'i alkhaatimati duhuura almuttaqiin dadka ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala qalbigoodu ilaahay ku xidhan yahay waxaa dhabarradooda culaysiyey oo jaray baqaha ay ka baqanayaan inay khaatimadu ka xumaato ma doonaysaa yaa cabdallah khaatimadu inay ku hagaagto muslim ilaahay u hoggaansan mar walba ahaw joogtee cibaadaadka khayrka iyo wanaagga taasaa sababu noqonaysa ilahay inuu ku wanaajiyo khalad iyo gaf markuu kaa dhaco si dhaqsaa oo deg dega u toobadkeen oo ilaahay usoo noqo ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilahay wuxuu uhi ilaahay si dhaba uga baqa idinkoo ilaahay u hoggaansan mooyaane ha dhimanina macnuhu waa maxay xaalad walba ilaahay u hoggaansanaada si ay geeridu idinku timaado idinkoo ilaahay u hoggaansan sidaana khaatimadiinu ay ku hagaagto nas'alu llaha subxaana wa tacaala lana walijamiici lmuslimiina xusna alkhaatima wanacuudu billahi min suu'i alkhaatima allahuma صl عlى نabiyina mحamed وعlى آli نabiyina mحamed kama صlayta عlى إbrahim وعlى آli إbrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد